xeerkan oo ka koobnaa xeerkii doorashada madaxtinimada golayaasha deegaanka iyo wakiilada iyo sidoo kale diiwaangelinta codbixiyayaasha ayaa kuraas qoonda ah loogu sameeyey haweenka iyo beelaha gabooye madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ka hor intii aanay xubnaha golaha wasiiradu codka u qaadin xeerkan qabyo qoraalka ah waxa uu si hufan u sharaxay qodobada xeerkani saaka hadduu ina soo gaaray laba qodob oo inagu xukuumad ahaan aynu ku daray oo doodooduna xogay wakti dheer naga qaatay waxay kala ahaayeen in haweenka loo qoondeeyo kuraasi baarlamaanka ka mida iyo beelaha gabooye in iyagana loo waxba qoondeeyo haweenku waxaan soo garanay yihiin boqol kiiba konton mujtamac ah somaliland xaqna ay uleeyihin dastooriah markii aanu in badan isla rognay ee dhan walba ka eegnay oo aynu eegnay ballanqaadka xisbiga manifestada sida aynu ugu ballan qaadnay in dumarka la siiyo kooto wuxuu go-aankii noqday ra'yigaa soo jeedinaya oo loo batay oo soo horumarinaya in dumarka la siiyo baarlamaanka golaha wakiilada inay ku yeeshaan sideed iyo toban xubnood iyadoo lixda gobol doorasho gobol waliba saddex haweenah u qoondeynayo oo xisbi waliba saddex haweenah u qoondeynayo tartanka doorashada si aanay habluhu ay hawshaa u galaan iyagu waxay ku tartamayaan gudahooda saddexdaa xisbi waliba sharaxayo tira hablaha ayaa ku tartami doonta marka hablaha tartama gobol walba saddexda ugu sarreeya ayaa soo gelaya baarlamaanka qodobadaasanu loo badnaa intii sidaa ogool gacanta ha taagto waxaa ku xigaynu soo qaadnay qodobka adkaa beelaha gabooye oo iyagu doorasho kusoo bixi waayey iyagoo tiradoodu ay soo saari karaysa in xildhibaan sidaa darteed waxaynu qoondeynay oonu soo jeedinay in lagu daro saddexda xisbi qaran mid waliba uu soo saaro uu u qoondeeyo hal kursi beelaha gabooye oo mid dumar yahay markaa tirada baarlamaankeenu qoondeyna waxay noqotay gabadha ka soo baxaysa xisbiyada saddexda xisbi mid ka noqonaysa waxay ku tirsan tahay sideed iyo tobankii haweenka ee aynu hore u qoondeyna bay raacsan tahay sidaa darteed waxaanu isla qaadanay in beelaha gabooye saddexda xisbi qaran mid waliba uu hal kursi u qoondeeyo xisbiyada kale inagu ma xukumo laakiin waa soo jeedin heer qaranu soo jeedinayna kulmiya tiis waa ka go-aan inaga go-aaminay laakiin xisbiyada kalena waa soo jeedin yeelanaya hadiidiya waa sidaa tira ku qaybsamaysa ugu dhowaanay marka in iyagana saddex xubnood baarlamaanka looga qoondeeyo xisbiyada kale ma xukumayne in baarlamaanka saddex xubnood looga qoondeeyo ayaynu usoo jeedin baarlamaankaana go-aanta ayaa yeelan doona xeerkani ayay golaha wasiiradu cod aqlabiyada ay ku ansixiyeen isagoona mari doona golaha sharci dejinta ee somalilan sagaal mustafa xasan nuur v o a hargeysa